جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinku gahanana waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo maanta mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada baay mu-asasada alkataayib ayaa baayisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ilbaaq ee wilaayada shabeellada dhexe maktabka dacwada wilaayada mudug ayaa tartana qoran kororsiha u qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayadaasi dhaxal sugaha dowladda ridada sacuudi arabiya ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi oo ka qabo in la ikhtiyaalo جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa habeenimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan in ka badan shan iyo toban murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu maanta ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen konayo maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada bardaale kuna sii jeeday magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxa uuna qaraxaasi si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanka awdinle iyo magaalada baydhabo inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhintay koob iyo toban murtad oo uu ku jira sarkaal lagu magacaabi jiray somow kaasi oo ahaa taliyo ku-xigeenkii maleeshiyaadka daraawiishta riddada ee degmada bardaale waxaa sidoo kale qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu qaraxaas ku gubeen gaari cabdibila ah oo uu saarnaa qoriga dhishiikaha iyadoona ay isla basbeeleen gaariga iyo qorigii saarnaa mu-asasada alkataayib ayaa baayisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ilbaaq ee wilaayada shabeellada dhexe xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya sawiradan oo ahaa in ka badan afartan sawir waxay ahaayeen qayb ka mid ah sawirada weerarkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee dhowaan ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe sawiradan oo ay baahisay mu-asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ahaayeen kuwo farxad gelinaya muslimiinta meel weliba ay joogaan dhanka kalena murugo iyo jahwareer ku abuuray murtadiinta oo isbidayay inay awood ciidan ku haysan karaan ilbaq oo ah deegaan ay ku sugnaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta balse ay isaga baaqacarareen waxaa sawirada lagu arkayaa bakhtiga maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan halkii lagu dagaalamay gaadiid dagaal oo cadowga dagaalka looga furtay iyo qanimo kala duwan oo kusoo dhacay gacanta mujaahidiinta waxaa sidoo kale sawiradan lagu arkayaa raadadka dagaalka uu reebay dab xooggan oo la qabadsiiyey teendhooyinkii murtadiinta ay degganaayeen iyo maleeshiyaadka oo lasii baacsanaya kana cararaya goobta dagaalka dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa lagu dilay in ka badan toddobiyo labaatan murtad iyadoona dhaawaca intaa uu ka badnaa sidoo kale waxaa lagu qanimaystay gaadiid hub iyo rasaas fara badan oo maleeshiyaadka murtadiinta looga furtay dagaalka mahadsanid abuxasaan maktabka dacwada wilaayada mudug ayaa tartan aqoon kororsiha u qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayadaasi cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
musaabaqadani diiniga ah loo qabtay maraakiista ku yaala deegaanka caad ee wilaayada islaamiga ee mudug taas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo waxgaradka culimaa u diinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas tartanka diiniga ah ayaa waxaa ku tartamay haweenka muslimaadka ee deegaankaasi iyadoona loo kala qeybiyey haweenka laba majmuuco oo kale ah khadiija bintu khuweylad iyo umu camaara waxaana la weydiiyey majmuuco kasta su'aalo diini ah haweenka ayaa ka wada jawaabay inta badan su'aalaha diiniga ah ee la weydiiyey aniga oo magaceygu yahay faadimo siciid yuusuf oo ka socda majmuucada um khadiija haddaan su-aashaas isku dayo التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يقتص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات gabdhahaas jawaabta ay bixiyeen waa mid sax ah anigoo ka soco madiska uma camaara shuruudii sagaal waaye jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sac ah sida awgeed marka waxaan leenahay hambalyo tartankii dhex maray haweenka muslimaadka ee deegaanka caad waxay guusha raacday majmuucada ummu khadiija jamaacatu khadiija oo kaalinta koowaad gashay insha allahu dhiirigelin ardiyad ah ayaa la siinaya insha allah ilaahayna waxaanu leenahay ha u barakeeyo dadaala nabadoon bashiir oo ka mid ah waxgaradka deegaanka caad ayaa bogaadiyey tartanka isagoona ka sheekeeyey xaaladihii deegaanka soo maray iyo tan hadda ka jirta tartanka diinta islaamka kitaabullaahi wa sunna lagu soo bandhigay ayaan mahadinaynaa awaad awoodaan annagu leenahay kuma annaan imaan iskamana imaan karno waxaannu ku nimid oggolaansho alle ayaan ku nimid alxamdu lilaah waxaan mar kale mahadinaynaa allah naga dulqaaday cadowgiina soo weeraray waxaana waxaad og tihiin dhammaantiin hadda ka hor meeshaan inay camiraa jirtay dadkan afarulaab inay meeshaan fadhi jireen ayagoo u fadhiya diinta islaamka barashadeeda iyo tartankeeda iyo mataqaanaa ku dhaqankeeda waxaad og tihiin in nala soo weeraray kabacdina dadkii ay kala firdhadeen oo magaalada daafaheeda iyo dacalladeeda ay u kala firdhadeen lana soo gala meeshaan runtii musaabaqo kama jirin diin islaama wax layska weyddiiyaa kama jirin wiilal foodle oo sagaal goor madaxa ka jartay iyo rag mataqaanaa iyaguna aan diinta shaqo ku lahayn ayaa meeshaan maamulayay sagaal maalmood oo haystay bacdallaahi waxaa dhacday ilaahay markuu u idmay ghaswatu caadaa dhacday markay dhacdana fatxatu caadaa ka dambeeyo ilaahayaa gacantii muslimiinta soo geliya caad sidaas darteed markii ilaahay gacantan soo geliyey waxaa soo laabtay xasiloonidii nabadgelyadii amnigii islaamnimadiiaa soo laabatay waxaa soo laabatay kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebi moxamed oo maanta lagu tartamo oo musaabaqo ka dhacdo oo wax layska weyddiiya ayaa dhacday alxamdu lilaah kuwa guulaystay oo maanta kaalinta qaatay iyo adinka dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin kitaabka ilaahayaad ku dadaasheen sunnadiiyaad ku dadaasheen deegaanka caad waa deegaankii ay ka dhacday macrakadii lagu jabiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee ku soo duulay deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka mahadsaned cabdiraxiim dhaxal sugaha dowladda riddada sacuudi arabiya ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi uu ka qabo in la ikhtiyaalo xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi enoo haya dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga islamarkaana ah hogaamiyaha sida dadban u maamula dalkaas ee ka dhaweejiyey walaaca uu ka qabo in la dilo sidii ku dhacday madaxweynihii hore ee masar anwar asaadaad maxamed bin salmaan oo la kulmay xubno ka tirsan koongareeska mareykanka ayaa ku nuxnuxsaday sida uga cabsi qabo sharqool lagu sameeyo haddii uu heshiis la galo yuhuudda oo ku daaban mareykanka markii anwar saadaad heshiiska ula saxexday israa'iil waa la dilay laakiin mareykanku muxuu u ilaalin waayey saadaad ayuu yidhi bin salmaan dhaxal sugaha ee ku calaacalay inuu dareenka dadyowga carbeed uu kacsan yahay islamarkaana heshiiskan uu khatar ku yahay naftiisa waxaanu intaa ku daray bal ugu yaraan in la aqoonsado dowlad falastiin leedahay oo madax bannaan xogtan xasaasiga ah uu baahiyey wargeyska bolitico ee laga leeyahay maraykanka ayaa tilmaamaysa sida hogaamiyaha sacuudiga quusta u taagan yahay laakiin saraakiisha maraykanku waxay ku wargeliyeen bin salmaan haddii uu heshiiska saxiixo inuu helayo ilaalin amni oo dhammaystiran waxaa kale u ballan qaadeen mashaariic horumarineed oo dhanka dhaqaalaha ah iyo weliba isticmaalka nukliyarka qaab tamar ah shuruudaha lagu xiray dhaxal sugaha ayaa wargeyska waxa uu ku sheegay in maxamed bin salmaan uu hakiyo ama xadido xidhiirka uu la leeyahay dalka shiinaha falanqeeyaasha arrimaha siyaasaddu waxaay sheegayaan in haddii moxamed bin salmaan xidhiirka uu u jaro shiinaha ay halkaas ku burburayso isku soo dhoweyntii jamhuuriyadda shiicada iiraan iyo sacuudiga dagaalka ka socda khaza tan iyo oktoobartii sanadkii hore ee si toosa saameyn ugu yeeshay dowladaha dabdhilifka ee muslimiinta ku amartaagleeya taas oo sababtay in hogaamiye weliba uu adkeeyo amnigiisa mahadsaned xaaris warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu